بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله المنصوبات خمسة عشر منصوبات كواشان يتوبنبلو وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب وهو أربعة وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل intaasi waa shan iyo toban wa mansuubaadku wuxuu leeyahay sheikhu raxmat ullaahi calayhi waa shan iyo tobanka waa almafcuulu bihi baabbaabay noogu imaanayaan dhammaantood almasdar asna baab khaas oo ku imaanaya darfu الzamaan darfu اlmakaan alxaal wاltamyiiz wاlmustathnaa ismulaa wاlmunaadaa wاlmafcuulu min ajlihi wاlmafcuulu macahu وخبر كان وأخواتها خبر كان وأخواتها اسم كان أيضا مرفوعات كي قليس سما خبر كان لكن منصوبات كي كترتا واسم إن وأخواتها إن اسم كيدو من المنصوبات لكن خبر كيدو محو كمدها مرفوعات كي بكمدها والتابع للمنصوب التابع للمنصوب وأفر بكر والتوابع دي أن صومر توابع دي وحن كصومرني مذو الباهي إنه مطبوعي سراعي في رفعه wanasbihi hadda waa markuu nasbo ku raacayay markaan soo marinina wuxuu ahaa markuu ku raacayay rafcada uu ku raacayay marka tawaabicdu waa kubi un waxba iskama bedelin qaala raximahullah baabu lmafcuuli bihi wuxuu baabu yahay mafcuulu bihi kii ugu horreeyuu ku bilaabay wa huwa mafcuul bihiga alsmu almansuubu waa isimka mansuubka ah wey alladii isimkaasoo yaqacu bihi ba'dan bimacnaa calayhi masakda qaar calayhi miyaa idiin qoran mase dhammaan waa bihi calayhi qaar may u qoran taha asaasaa sawaaba haddii ba'da la isticmaalana way bannaan tahay luqa ahaan laakiin ba'dan bimacnaa calaa baa markaa ku fasiraysaa ba'da bimacnaa calaa baa markaa ku fasiraysa alladii yaqacu bihi ay calayhi baa leedahay waa midka uu ku dhacaayo dushiisa alficlu ficilka uu ku dhacayo sheikhu raximahullah wuxuu leeyahay mafcuulu bihiga tacriifkiisa waxa waaye isim mansuuba alsmu waxaa ku baxaya alficlu walxarf tacriifka aadaa loogu fiirsadaa markay culimmadu wax qeehay qeexayaan inaad aada ugu fiirsato waa muhiim maxaa yeele waxaa la rabaa tusaalooyinka inaad ka dhex kasoo dhex qaban karto wixii tacriifkan leh inaad tusaalooyin kasoo dhex qaban karto marka hore waa inaad marka tacriifka si fiican aada ugu fiirsato alsmu markii la yidhaha waxaa ku baxaya ficil iyo xaraf almansuubu markaad tirahda maxaa ku baxaya almarfuuc waalmakfuud waalmajzuum intuba waa ku baxaya saddexdaasi shaqa kuma leh waayahay alladii isimkaasoo yaqacu bihi ay calayhi dushiisa uu ku dhacayo alficlu ficilka naxwu qowlika way aada leedahay darabtu zaydan zayd ayaan garaacay darbigayou ku dhacay zaydou ku dhacay idan zayda mafcuulkiiya maxaa yeele waa isim mansuuba zaydan mansuub ma yahay zaydan horta marka hore waa isim mansuub ma yahay ficilka asiga ma ku dhacay idan mafcuul bihiga waa asiga mafcuul bihiga waa asiga hadduu isim yahay mansuub yahay ficilkana asiga uu ku dhacay haddii la yidhaahdo daraba zaydun camran labada kee mafcuulkii ah mafcuul bihiga camran zaydun ma noqon karaa daraba zaydun ma noqon karo isim way isla yihiin labadooda laakiin zayd mansuub miya hadda tusaalahaasi mayt mansuub maaha zayd ma ficilka asiga ku dhacayaa mase asaa ficilka ridaaya asaa ficilka ridaya ficilka asiga ku dhici maayo idan camra waaye mafcuulu bihiga sababtoo waa isim waa mansuub ficilkana asagoo ku dhacaya ficilka asagoo ku dhacaya maxaa laga wadaa garaacayou ku dhacayaa asagoo ku dhacaya markaad tidhahdid darabtu zaydan zaydan garaacay ficilka garaacidda meesha waxaa yaalla ficil waa falka la samaynayo ficilka waa camalka qofku samaynayo ficilaa la yidhaha soo lama yidhahdo ficilkan aad samaynayso waa qalad waa kelimad la isticmaalo waa ficil ficil ficil walbana waa inuu faacil yeesho ficilba waxa laga maarmaana inuu faacil yeesho oo hadda derbigan dhismaha la dhisay waa ficil sooma faaciliin waa laga maarmaan dad dhisaa jira iskama dhismin derbigu asiga meesha isma keenin dadaa dhisay oo ka shaqeeya idan kitaabkan aada haysato waa warqado wax lagu soo qoray oo lasoo daabacay ma iska yimaadeen mase faacilay leeyihiin faacilay leeyihiin dad ka shaqeeyaa jiray idan ficil waa falka la samaynayo faacilna waa midka falka samaynayo mafcuulu bihi waa midka falka lagu samaynayo mafcuul bihi midka falka lagu samaynayo ficilkaasi kuwa ku dhacayo markaad tidhaha darabtu zaydan darbigu waa ficilki ficilku waa garaacidda waa ya yaa wax garaacaya ta'daan waayo oo faacilkii ah ta'dan waa faacilkii darabtu markaad tira waa soo marnay ta'du inay tahay taa alfaacil waa faacilkii waa adiga waxaa faacilka ah ficilkan darbiga ayaa ku samaynaysaa zaydaad ku samaynaysaa idan zayd waayo midka loo socdo mafcuul bihiga waa midka ficilka uu ku dhacayo darabtu zaydan zayd ayaan garaacay qataltu camran camr ayaan dilay qatligiiyo ku dhacay camr ayaan ku dhacay tacallamtu alcilma cilmiga ayaan bartay barashaduyay ku dhacdeen cilmigay ku dhacday cilmigu waa ficilkii waa wixii la baranayay faacilkii wax baranayeyna waa adiga wixii la baranayana waa cilmiga waa ku ficilka ku dhacayo barashadu waa ficil barashada faacilay ka timid waxa la baranayana waa mafcuulu bihigii tacalamtu alcilma cilmiga ayaan bartay ra-aytu zaydan zayd ayaan arkay aragtidu waa ficilkii yaa wax arkay oo ficilka aragtidaa sameeyey markaad tiraa ra-aytu ta'daas faacilka zaydan waa maxay kii la arkaayo waay aragtida kay ku dhacaysa waa zayd markaad tiraa ra-aytu zaydan zayd ayaan arkay waxaa leedaha qara'tu lkitaaba kitaabka ayaan akhriyey qara'tu qara'tu maxay ka kooban tahay ficil iyo faacilay ka kooban tahay qara'tu ficil iyo faacilay ka kooban tahay qiraa'adu waa ficil ficilkaas yaa sameeyey akhrinta ah faacilka ta'da ayaa sameeyey waa adiga anaa sameeyaad leedahay yacni anaa akhriyey waxaad akhrisay oo waxay ku dhacayeen qiraa'adii akhrinta akhrintu waa ficil waxa wax akhrinayana waa faacilkii wixii la akhrinayana waa mafcuulkii waxa la akrinaya hadda yaa waaye waa alkitaab qara'tu lkitaaba kitaabkii ayaan akhriyey mafcuulu bihiga kitaabka waay idan waa isim waa mansuub ficilkana asuu ku dhacaa saddexdaasba waa inaad ka fiiriso markaad mafcuul bihi dhahayso abwaabta soo socota mid walboo ka mid ah waxaa leeya waa isim waa mansuub waa lala wadaagi doonaa intaas laakiin meeshay ku kala tegi doonaan waa maxay waa meesha u dambaysa alladii yaqacu calayhi alficlu kuwa kale sidaa ma noqon doonaan midka ficilka uu ku dhacaayo mar walba mafcuulu bihi waa midka ficilka uu ku dhacaayo waa mafcuulu bihiga taasaa marka ka fiirina waa inuu isim yahay mansuub yahay ficilkana asiga uu ku dhacayo tusaale hadda sheekhu ugu tusaaleeya waa waadix darabtu zaydan darbiga zayd uu ku dhacayo warakibtu lfarasa faraskii ayaan koray koritaanku waa ficil koritaanki yaa sameeyey adaa samayso ta'dii waa faacilkii waxa la koraysa waa maxay waa faraskii koritaankii ficilka ahaa yaa lagu sameeyuu ku dhacay farasku ku dhacay koritaankii ficilka ahaa faraska ayuu ku dhacay warakibtu lfarasa idan alfarasa waa mafcuulun bihi labadan tusaale muxuu shiiqu kugu sheegay ujeeddu ka leeyahay wuxuu rabaa inuu kuu tilmaamo mafcuulu bihigu wax caqli leh iyo waxaan caqli lahaynba waa noqdaan mafcuulu bihiga wax caqli leh iyo waxaan caqli lahayn labadaba mafcuulu bihi waa noqdaan zayd waa caaqil faras caaqil miya mase waa xayawaan waaye waa xayawaan waaye idan mafcuulu bihiga mid caqli leh iyo mid aan caqli lahayn labadaba mafcuulu bihi waa noqdaan rakibtu lfarasa rakibtu lximaara rakibtu naaqata waa waxaan caqli lahayn waa xayawaanaad waaye marka ha u malayni markii mafcuulu bihi la leeyahay in keliya uu noqdo wax caqlila maya shardi maaha caaqil iyo hayrulcaaqil labadaba mafcuulu bihi way noqdaan intaasuu rabaa inuu tusaalaha kugu fahamsiiyo oo tusaale horena caaqil inuu yahu ku tusay tusaalaha labaadna hayrucaaqil inuu yahu kugu tusay darabtu darabtu zaydan warakibtu lfarasa zayd ayaan garaacay warakibtu lfarasa faraskiina waan koray khalaqa alinsaana min nudfatin khalaqa faacilkeeda aaway waa allah subxaana wa tacaala waa damiir ilaahay u noqonaya alinsaana waa maxay waa mafcuulu bihi waxaan ku garanay waa isim waa mansuub ficilka abuuristana asagu ku dhacaya waxa wax abuuraya waa allah khalqigu waa ficil faacilka khalqigaa samaynaya yaa waaye waa allah subxaana wa tacaala kan lagu samaynaya khalqiga ee abuuristana waa insaanki idan insaanku mafcuul bihi alinsaan waa mafcuulu bihi qaala wahuwa qismaani markuu tacriifkii ka soo baxay mafcuul bihiga wuxuu yidhi wahuwa mafcuulu bihigu qismaani waa laba qayb daahirun mid daahira iyo wa mudmarun mid mudmara labadaas u qaybsanaa faddaahiru daahirka maa taqadama dikruhu waa midka sheegidiisu soo hormartay sheegidiisu xaggee kusoo hormartay labadii tusaale hadda waa darabtu zaydan warakibtu lfarasa kaasaa waxaa la yihahdaa daahir ism daahira hadda ka hor oo soo sheegno inaan naqaanaan rajaynaa ismka markuu daahir yahay waa mid kutusaaya cidda magacaas iskale bilaa qariina ayadoo wax astaanayo wax calaamadaa la socon sida moxamed iyo zayd iyo camr iyo wixii la mid a marka daahirna waa noqdaa mafcuulu bihi sida tusaalooyinku noogu soo hormartay wa mudmarun mudmarna waa noqdaa daahirku marka waa soo hormaray buu ku yidhi maa taqadama dikruhu waa lagu noqon maayo walmudmaru mudmarkuna qismaani waa laba qaybood mudmarka ama damiirku waa laba qaybood mudmarna waa soo aragnay hadda ka hor dhowr jeer fii baabi lfaacilna waa ku soo aragnay fii baabi naa'ibi lfaacil waa ku soo marnay fii baabi lmubtada wa khabarihi waan ku soo marnay intaba mudmar waa ku soo aragnay wuxuu yidhi walmudmaru qismaani mudmarku waa laba qaybood muttasilun wa munfasil muttasilun mid ficilka la xidhiira wa munfasilun iyo midka go-an mid mutasila oo aan gooni u istaagi karin iyo mid munfasila oo gooni u istaagi kara mutasil markay naxwiyiintu ku leeyihiin waxay ula jeedaan waa mid aan hadalka lagu bilaaban karin hadal laguma bilowdo markuu mutasil yahay damiirku ilaa hadday meesha timaado gadaasheedna ma dhici kara keligiis bimacnaa gooni iskuma taagi kara waa marka tusaalooyinku shiiku kuu keenayo sida maalan hadda darabaka kaafkaasi waa mutasil kaafkaas gooni muu istaagi karaa ka darabaka carabi miyaad ka daraba ka daraba carabi maa kuma bilaaban kartid war damiirka aan warka lagu bilaaban karin ilaa gadaasheedna aan dhici karin ilaa ka carabtu ma taqaan ilaa ka ilaa anta laakiin waa badantaa soo maa anta waa damiir munfasila ilaa huwa waa damiir munfasil oo gooni u go-an laakiin ilaa gadaasheeda damiir mutasila ma dhici karo hadalka markii la bilaabayana damiir mutasila laguma bilaaban karo damiirka noocaasa marka hadalna aan lagu bilaaban karin ilaa gadaasheedna aan dhici karin mutasila u yaqaanaan maxaa yeele warku inuu la xiriiro maahana gooni iskuma taagi karo inuu wax la xiriiro maahana gooni iskuma taagi karo damiirka munfasilka hadda ka hor waa soo marna munfasilka gooni ma isku taagi karaa ma isku taagi karaa waxaa leedaha huwa qaa'imun soo hadalka kumaadan bilaabanin huwa waa ku bilaabata waxaa le anta qaa'imun anta waa damiir munfasila hadalkaa ku bilaabata kan sidaas maaha waa inuu wax la xidhiiro gooni uma istaagi karo mutasila leeraa waasaa kugu tiri doona mutasilaadka horena waa usoo marnay damaa'ir mutasila oo faacilka la xiriiraysa darabtu iyo darabnaa iyo kharajnaa dahabnaa darabtum damiiradaasoo dhan waa mutasil wa taa-u damiirun mutasilun saasaan dhehayna soo marka la icraabayo damiirtaasna waa mutasil wa munfasilun iyo munfasil buu u qaybsamaa buu yidhi falmutasilu mutasilku ithnaa cashara waa labayo toban damaa'irta mutasilada ah waa labayo toban wa hiya darabanii ya-da waayo darabanii ya-daasi waa damiir mutasila wa darabanaa wadarabaka wadarabaki wadarabakumaa وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن intaasi waa laba iyo toban laba iyo tobankaasi waa damaa'ir mutasila laakiin mansuubaad waa damaa'irtan waa nasbisan yihiin markaa darabanii markaad icraabayso daraba waa ficil maadi mabniyu cala alfatxi laa maxala lahu min alicraab nuuntaani nuunulwiqaaya la yidhaha wiqaayo waxaa loola jeedaa ficilkay waxay ka ilaalinaya in la hoos dhigo ficil ma la hoos dhigaa walaa jar yani walaa khafda fiiha soomaanan soo marin afcaasha ficil maadaama aan la hoos dhigin ya-duna maxay u baahan tahay ya xarakada u munaasabka waa xarakadee ya yaa hoos dhiga u munaasaba soo maaha idan ya-daan see ku heli kartaa xarakadii munaasabka u ahayd ficilkana looga ilaali karaa inaan la hoos dhigin maadaama uusan hoos dhig qaadan waxaa la yidhi waa in nuun la keeno nuuntaas hoos dhigga la saaro si ya-du ay u hesho wixii ay rabto xarakadii munaasabka u ahayd ficilkana looga ilaaliyo hoos dhig waxbaa la xaliyay soo uma jeed ficilka hoos dhig looma rabo ya-duna hoos dhigay rabtaa waa laba war iska soo horjeeda ya-du waxay leeda aniga kasra ii munaasaba ficilkana wuxuu leey anugu kasre ima gasho oo kasre ma qaadan karo khilaafkii marka ya-da iyo ficilka ka dhexeeya waxaa lagu xaliyey in nuun la keeno nuuntaas ayada la hoos dhigo si ya-da markaas ay u hesho kasradeeda ficilkana hoos dhig looga ilaaliyo maxaa loo bixiyey nuuntaas magaceeda nuunul wiqaaya wiqaaya macnaheeda waa maxay ilaalin waayo kelimadda wiqaaya ilaalin waayo nuuntii ilaalinta maxaa laga wadaa ilaalin ficilkay hoos dhig ka ilaaline haddii kale darabi ou noqon lahaa darabi ba'da maxaa kori lahaa markaas hoos dhig hoos dhiggaasna ficil ma geli karaa ma geli karo dan waa qalad marka waxa carabi ku hadasha ma ahan darabi carab warkoodii ma aha sidaysan taa u dhicin waxaa la yidhi nuuntaana meesha la keenayaa si kasrada looga ilaaliyo ficilka nuuntaana nuunta ilaalintaaba la yidhaha idan darabanii nuunta ku jirta waxaa leeda waa nuun lwiqaaya waa xaraf ayado wax maxala kuma lahan icraabta ya-da alyaa-u ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به و يأذن وضمير متصل مبني على السكون إلا وين ريبنتها ضربني يأذن ريبنتها مبني على السكون في محل نصب مفعول به maxaa hadda ku garanaysaa ya-daani inaysan marfuucaadka ka tirsanayn hadda marfuucaadka damaairteed horaan usoo marnay waxaad ogaataa damaairta marfuucaadka iyo damaairta mansuubaadku waa ku kala waa kala duwan yihiin isma laha waxaa hadda ka dareemaya inaysan islahayn ficilkan hadduu la xiriirsami lahaa damiiru rafci ma kordhignaan lahaa ficilkan daraba maxaa ku dhici lahaa ficilkan damiiru rafci ama faacila ama naaba bilfaacila hadduu la xiriirsami lahaa ficilkaa maxaa ku dhici lahaa waa reebmi lahaa ba'daani waa reebmi lahayd sida darabtu aada u dhehli jirtay darabtu soomaanan soo marin ta'daas damiir rafci ahayd duribtu ayadana ta'daasi maxay ahayd naa'ibalfaacilay ahayd idan marfuucaadka markii ay joogaan ba'dan waa reebmaysa tan sidaasi maaha darabanii ficilka waxba ku keeni mayso ficilka sidiisa hore waa mabniyu cala alfatxi la maxalo min alcraab ya-dan waa mafcuulu bihi maxaa ku ogaatay inay mafcuulu bihi tahay tacriifka ka fiiri tacriif ka fiiri waa isim damiirka waa mansuub xaalatu nasbiyuu joogaa ficilkana asoo ku dhacay darabanii zaydun markaad tidhaahdo zaydaa garaacay garaacuyou ku dhacay adoo kugu dhacay soo maahan adigana hadda ya-dii waa wax lagu nisbaad isku nisbaysa darabanii aniga waxa ay garaacay zaydun zayd idan darabani ya-daasi mafcuulu bihiga waa midkau ficilka ku dhacaayo waa darabanaa darabnaa dhihi mayse haddaad darabnaa tidhaahdo nadaas maxay noqone yaa faacilay noqonaysaa aan isla soconno darabnaa haddaad tidhaahdo naadaas faacil horaana usoo maray darabnaa laftirkeedaan soo maray fii baabi lfaacil aan kusoo marnay darabnaa markaas waxaan dhahayna ficilka maadi waa mabniyun على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك wanaa waxaa la dhahayaa damiirun mutasilu mabniyu calaa sukuun fii maxali rafcin faacil hadda halkaas ma joogno daarabanaa aan leeda ba'da waa kor dhigeen markaa ba'daan kor dhigto waxay daliil u tahay naada inaysan faacil ahayn naadan faacil maaha waa mafcuulun bihi lidaalika markaa fasirayso darabanaa waa nala garaacay darabanaa waxaa na garaacay zaydun zaydaa na garaacay zaydaa na garaacay darabanaa zaydun zaydunaa faacilkii ah naadaanna maxay tahay waa mafcuulun bihi xadaanaa kutub xadiidka waa ku aragteen xadaanaa macneheeda waa maha annagaa sheegna miya mase waa noola sheegay waa noola sheegay naadaani maxay tahay waa mafcuulu bihi darabanaa ay lamid tahay xadaanaa fulaanun marki le fulaankiyaa wax sheegay aduuna kuu sheegay idan naadan waa faacilkii yani waxaan dhaa naadan waa mafcuulkii cidda wax sheegaysay caalimkaasna waa faacilkii xadaanaa sufyaan sufyaana faacilkiiya naadaanna waa mafcuulkii laakiin haddaad tidhahdi markaa akrinaysa xadaanaa maxay noqonaya xadaanaa annagaa sheegnay waa markaas naadaasi faacilay noqone u fiirsada marka ficilka xadaa markii naa aad faacil ka dhigto ficilka waxaa samaynaya naado markaad faacil ka dhigto markii aad mafcuul ka dhigtana waxa wax loo sheegaya waaye oo sheegiddu ay ku dhacayso waa naadan wa xadaanaa zaydun zaydaa noo sheegay annagu noo sheegay haddii aad rabti keliga inaad isku tiiriso maxaa leedahay xadaanii aniguu ii sheegay darabanii ay la mid tahay darabanii ayay la mid tahay idan naadaasi waa mafcuulu bihi naadaas marka waxaa leeda waa damiirun mutasilu mabniyu calaa sukuuni fii maxali nasbin mafcuulu bihi waa darabaka kaafkaasi waa mafcuulu bihi alkaaf waa damiirun mutasilu mabniyu cala alfatxi fii maxali nasbin mafcuulu bihi ka fiiri tacriifka waa ku dhawoobaya tacriifkii mafcuulka ku fiiri waa darabaki kaafkaas waxaan leenaha waa damiirun mutasilun mabniyun cala alkasri fii maxali nasbin mafcuulun bihi waxaa loo kasriya qof dumaraa lagula khitaabaya waa farqan bayna adakari waalunha lagu kala saaraya wa darabakumaa alkaaf waa damiirun mutasilun mabniyun cala adami fii maxali nasbin mafcuulun bihi miimkuna waa xarfu lcimaad aliftuna waa calaamatu tahniya labadaas xuruuf waay marka labadaas xuruuf waa wax shaqal ku maliye hadda ka horna waa soo marnaa u marayna kuwa saasoo kale loo icraabaayo miimkan iyo aliftan icraabtan shaqa kuma leh waxa keliya mafcuulu bihiga ku ah waa kaafka kaafka keliya wa darabakum kaafkaasi waxaa leedahay walkaafu damiirun mutaصil mabniy calى fatxi fii maali mabniyu calى اdami fii maxali nasbi mafcuul bihi darabakum waa mabniyu calى dami mar walba waxaad ku binaynaysaa xarakada saaran hadday kasra tahay hadday dama tahay hadday fatxo tahay kadibna waxaad sheegaysaa maxalkuu dhacay maxalkuu dhacay waa fii maxali nasbin waa mafcuul bihi taasaa la wadarabakuna wadarabakuna kaafkaasi ayaa isna wuxuu ku yahay mafcuulkii alkaaf darabakuna waxaa leeda walkaafu damiirun mutasilun mabniyun cala dami fii maxali nasbin mafcuulun bihi a nuuntaasina mushadadada ahna waxaa leeda waa calaamatu jamci linaah jamaacaddu marar tusinaysaa nuuntaas wadarabahu intaas waxaan oga soo baxnay mutakalim iyo mukhaaab labada ugu horeysa yaa iska lahaa mutakalimaa iska lahaa darabanii ya-daani waa xarfu takalum waay wa darabanaa naadaasina waa maxay ayadana waa takalum laakiin waxaana loo isticmaalaa qof naftiisa weyneynaya iyo waxaa kaloo isticmaala jamaaca inuu hadlaayo asiga dadkii la garaaco ku jire waana la garaacay buu leeyahay marka waa waa waaxid ka mida intii la garaacay asiga keligii iskuma dhicin marka wuxuu le waana la garaacay wacallamaka maa lam takun taclam wacallamaka callama waa ficil maadi soo maa waa mabniyun cala alfatxi laa maxal lahu min alciraab الكاف وxaan lena waa ضميir متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به yaa ku baray وcلمka فاacilka waa ضميir مستتر waa الله إلaahay wuxuu ku baray mا لم تكن تعلم waxaadan hore u ogeyn نبي محمد نبga lagula khiطaabaya عليه الصلاaة وسلام وcلمka kaafkaas mفcuul bه تacriifkii ka fiyayo waa ku dhaboobaya labada ugu horeysa marka darabanii wa darabanaa waa lilmutakalim wa darabaka callamaka ayay lamid taha aayadda hadda aan sheegay darabaka callamaka kaafkaasi waa maxay waa mafcuulu bihi kaafkaas laga bilaabo wadarabaka ilaa laga gaaro wadaraba kunna yay u sugnaatay waa lilmukhaaab waa dad lala hadlaayo maraad nin keligiisa la hadlayso waxaa leedahay darabaka zaydun zayd ayaa ku garaacay qof dumar haddaad la hadlayso waxaa leedahay darabaki zaydun zaydaa ku garaacay wa darabakumaa yaa lagula khitaabayaa labo wa darabakum waxaa lagula khitaabayaa rag jamaaco ah miimtaasa waxay tahay calaamatu ljamci wa darabakunna yaa lagula khitaabayaa jamaaco dumaraa lagula khitaabayaa oo nuuntaa ku tusinaysa intaasi mukhaaabiin waayo khitaabka loo isticmaalaa wuxuu halkan ka gelayaa marka takalum iyo khitaab iyo hayba saddexdaasi uga qaybsamaan soo maha qof iska hadlaaya mid lala hadlaayo iyo mid laga hadlaayo waa laga hadlaya macneed waa maqan yahay markaasaa laga waramaya qaybtii laga hadlaayuu gelaya wuxuu yidhi wadarabahu wadarabahaa wadarabahumaa wadarabahum wadarabahunna intaasna maxaa mafcuulka ah dhammaantood mafcuulku waa maxay waa hada w dhammaantood mafcuulku waa hada darabahu zaydun zaydaa garaacay wuu garaacay wuu ku garaacay maa wuu garaacay yow garaacay ninkaas maqan waayo waa ninaan joogin darabahu zaydun zaydaa garaacay wuxuu u noqonayaa markaas dabcan qof laga soo hadlayay oo waxaa leedahay maalan zaydun darabahu camrun zayd waxaa garaacay camar hudaan iyo u noqonaya marka zaydkaas la garaacay u noqonaya darabahu camrun camara garaacay wa darabahaa haadaas waa damiir mutasil mabniyun cala sukuun haa maca alifta la socota mabniyun cala sukuun fii maxali nasbin mafcuul bihi baa leedahay wa darabahum haadaasaa mafcuul bihigii wa darabahunna waa hada miimka iyo nuunta calaamatu jamci lmudakar iyo calaamatu jamci linaah waay sidaasa waxaad u ciraabaysaa aldamaa'ir almutasila markay joogaan fi nasbi xaalati nasbi waa mansuub waa mafcuulu bihi qismigaas marka waa qismigii mutasilka waa labayo tobanka wlmunfasilu munfasilkuna itnaa cashara wlmunfasilu munfasilku itnaa cashara wuxuu yihi waa labaiyo toban wahiya laba iyo tobanka waxaa waaye iyaaya aniga wa iyaanaa iyo annaga wa iyaaka adiga wa iyaaki yaa lala khitaabayaa qof dumara wa iyaakumaa waa tatniya wa iyaakum waa jamac wa iyaakunna waa jamac dumara oo lala khitaabayo intaasi waxay ahaayeen takalum iyo khiaab wa iyaahu wa iyaahaa wa iyaahumaa wa iyaahum wa iyaahunna intaasina waa dad maqan waa qaa'ibiin waay laba iyo tobankan munfasilka ah mee yacni waa maxay mafcuulo bihiga kelimadan iyaaya mafcuul bihiga dhammaanteed miya mise waa bacdi ka mid ah waa bacdi ka mid ah sida sawaabka ah mafcuulu bihiga kelimadan ku jira waa kelimada ah iyaa ayaa mafcuulka ah iyaaya markaa leedahay iyaadaas waa mafcuulka maala qowl llahi caza wajal iyaaka nacbudu waxaa leedahay iyaa damiir damiirun munfasil mabniyun cala sukuun iyaa waa reebantaa soo maa mabniyu cala sukuun markaad tirahdo marka iyaaya ya-daani waa xarfun yadullu cala takalum takalum waa ku tusinaa laakiin damiirku waa iya keliya waa mabniyu cala sukuun fi maxali nasbin mafcuulu bih iyaaya markaad tirahdo markaad tirahdo iyaaka iyaa keliya mafcuulkii ah kaafkaasna waa xaraf ku tusinaayo khitaab waa xaraf khitaab ku tusinaayo markaad tidhahdo iyaakumaa kaafku khitaab uu ku tusinayaa miimku waa lilcimaad aliftuna calaamatu taniya waa wa iyaakum markaad tidhaahdana kaafkaasi waa xarfulkhitaab yani xarafku tusaayo waa khitaab miimkuna waa calaamatu ljamci wa iyaakunna kaafku asigana waa xarfu khitaab nuunkuna wuxuu ku tusinayaa jamaaca dumara wa iyaahu hadaasi maxay tahay waa xarfulhayba waa xaraf ku tusinaya maqnaansho in qofka lala hadlayo uu maqan yahay wa iyaahaa qof dumaroo laga hadlaayo maqan ayuu ku tusinayaa haadaani ku tusinaysaa wa iyaahumaa hadaas ayadana waa sidoo kale miimkuna maxaan leenahay cimaadkii lasoo sheegaya aliftina waa alifu taniya oo xaraf ku tusinaya taniyadii waa wa iyaahum haadaani ayadana waxay ku tusinaysaa haybo iyo maqnaansho miimkaani waa calaamatu ljamci wa iyaahunna haadaan ayadana maxay ku tusinaysaa maqnaansho ha-yaasha dhammaan maxay ku tusinayaan maqnaansho dad maqan in laga hadlaayo nuuntaanna waa calaamatu jamci inaad khulaasadu waxaa waaye iyaa keliya damiirkii ah dhammaantood dhammaantood isku soo duul laba iyo tobankaba iyaa keliya damiirka ka ah waxa ka dambeeyoo dhan waxay ku tusinayaan cidda lala khitaabayo iyo sida loola khitaabayo inay jamaaco yihiin in ay laba yihiin inay hal qof yihiin inay rag yihiin inay dumar yihiin inay joogaan inay maqan yihiin waxyaabahaas ku tusinayaan dhammaantood xuruuf waa inta kale waxa keliya damiir aad u ciraabaysa waa maxay iyaa waay damiirka hadda aad haysato waa iyaa tusaalihii hadeeta aan sheegnay iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin iyaaka horta iyaa waxaan leenahay waa damiir mutas munfasil mutasil oo ka soo baxnay waa damiir munfasil mabniy cala الsukuun fii maxali naصbi mafcuul bihi kaafkaana waxaan leenahay waa xarfu khiaab markaan leenahay waa xarfu khiaab macnaheedu waxa waaye maxal icraab kumale waa xarf sidiisa maxal icraab kumale maal wax maxal ma lahan icraabta xaggeeda xarfi khitaab nacbudu waa ficil mudaaric waa marfuuc litajarudihi can الnaasib wاljaazim wax wax nasbiyana kuma jiraan wax jasmiyana kuma jiraan hadda nawaasib iyo jawaazim midna male hadduu labada waayo asalkiisu soo marfuuc ma ahaan jirin mudaarica asalkii u baaqi ku yahay wa calaamatu rafcihi damatun daahiraة fi aakhirihi nacbududan faacilkeedii aaway waa damiir waa mustatir taqdiiruhu waa maxay naxnu iyaaka nacbudu ay nacbudu naxnu asalka ficil markii la sheego maxaa ku xiga faacilaa ku xiga faacilka maxaa ku sii xiga mafcuul bihi idan mafcuul bihi soo ma ahayn darajada saddexaad inuu dhaco meesha uu leeyahay booska uu leeyahay asal ahaan halkaas waay markaad tidhahdee darabtu zaydan zaydkan saddexaad uu noqonaya darabo ficilkii ah tadioo faacilkii zayd saddexaad u imaana markaad tidhaahdo khalaqa alinsaana khalaqa waa ficilkii waaa kusoo waxaa ku hoos asturan faacilkii oo damiir ah alinsaana saddexaad u dhacay asalka sidaas waa booska saddexaad inuu dhaco hadda mafcuulkan waa lasoo hormariyey asalku waxay ahayd nacbudu iyaaka oo markaad ficilkiiyo faacilka sheegto kadib ay ahayd inuu mafcuul ka yimaado asalka markaan leeyahay kama wada qur-aan asal ahaa jiri jiray maaha qur-aanku iyaaka nacbudu uu kusoo degay laakiin waxaan ka hadlaynaa luqa ahaan luqada carabiga asalku waxay ahayd in facil la sheego faacil la sheego kadib mafcuulku yimaado maxaa loo soo hormariyey waxay dhahaan culimadu waxaa loo soo hormariyey koobidaa laga rabaa meesha yaa lagu koobayaa cibaadada ma cid kale lala wadaajin karaa maya haddaan mafcuulkan hadda dib dhigno oon dhahno nacbudu iyaaka nacbudu waan caabudaynaa iyaaka allow adigaan ku caabudaynaa haddaan dhahno ma waxay diideysaa inaan keyrkii la caabudno yaa adaan ku caabudaynaa kelimadda ah keyrkii ma diideysaa ma diideyso laakiin markaad iyaaka soo hormariso way diideysaa inaad keyrkii la caabudo oo waxaa leedaha markii la fasirayo ama culamadu ay fasirayaan waxay dhahaan iyaaka nacbudu ilaahayu adiga keliya ayaan ku caabudayna kelimadan keliya waxa keenay mafcuulka horumarkiisa waa kelimadan keliya aada leedahay waxaa sabab u ah inuu mafcuulka hormaray hadduusan hormari lahayn keliya meesha soo geli mayso oo hadda markaan nacbudu iyaaka aan dhahno oo mafcuulkii dib marino markaan fasirayna keliya miyaan soo gelinaynaa maya waxaan leenaha nacbudu waan ku caabudaynaa iyaaka adaan ku caabudaynaa saasaa laleeyahay markaa mafcuulkii soo hormaray lafdiga keliya waa inaad tiraahdo haddii kale tafsiirkaaga waa qaldan yahay maxaa yeele soo horumarka mafcuulka ayaa wuxuu keenayaa in cibaadada ilaahay keliya lagu koobo khulaasada hadda waxaa waaye mafcuulkeennii aawe nacbudu mafcuulkeedii aawe iyaaka waa iyaa keligeedna waa kaafkaasi waa xarfu khitaab wa iyaaka nastaciinna waa la mid nastaciinu iyaakay ahayd somaa mar asalkii waa la soo hormariyey ujeeddada waxa waay midda hore ujeeddada laga lahaa isticaanada in ilaahay lagu koobaa la rabaa subxaana wa tacaala keliga ayaan ku kaalmo weydiisanaynaa ayadana iyaa keliya mafcuulki ka ah laba iyo tobankan damiir ee munfasilka ah laba iyo tobankaba waxa mafcuulka ka ah waa iyaa hadduu kaaf la xidhiiro waa xarfu khitaab haddii ya la xidhiirto iyaaya maxaa leenahay waa xarfu takallum tusinaaya haddii iyaanaa ay noqoto waa xarfi takallum tusinaaya qof naftiisa weyneynaya ama jamaaco ka hadlaya haddii iyaaka la yidhaahdo waa waa kaafku tusina kaafku muxuu kutusinayaa khitaabuu kutusinayaa haddii iyaahu la yidhahdo hadaan maxay kutusinaysaa qaybo iyo maqnaashay kutusinaysaa waxaan kaloo dhan xuruuf waa marka aawa mafcuulkeennii aan u soconay damiirka munfasilka ah waxaa waa iyaa keligeed mawaadicda dhanna waa ka siman tahay iyaa labaiyo tobanka way ka siman tahay damaa'irtaas marka waa damaa'ir munfasila munfasila maxaa loo leeyahay waa lagu bilaaban karaa hadalka mutasil laguma bilaaban karaa haddee tadhaana soo maa munfasil waa lagu bilaaban karaa hadda aayadaan akrinayna maxaa lagu bilowday hadalka iyaa lagu bilowday iyaaka nacbudu waa la bilowday soo ma jeedi saasaa marka lagu wadayaa laba iyo tobankan waa damaa'ir munfasila laakiin hal mid inaad baraarugtaanna waa muhiim damaa'ir munfasila hore muusoo marnay hadda ka hor ma is leeyihiinoo ma isku egyihiin yaa damaa'ir munfasilka kuwaas iyo kuwan ma is leeyihiin maya haddaysa islahayn kuwii hore waxaan soo marnay soomahan ana naxnu anta huwa hiya iyo wixii la mid a kuwaan sidaas ma aha maxay isku mid u noqon waayeen kuwaas waxaa la yidhahdaa damaa'iru rafciyaa la yidhahdaa kuwaasi rafcada loo isticmaalaa huwa waa mansuubo mafcuul bihi ma dhici karto inaad tira huwa mafcuul bihi sax maa maba lahanba nasbo ma lahan huwa iyo hiya iyo haddaad aragto rafcay joogaan ayagu ama mafcuul ama ha kuu noqdaan faacil ama ha kuu noqdaan naa'ibulfaacil ama ha kuu noqdaan mubtada iyo wixii ku tacalluqa xaalatu rafciay joogaan damaa'iru rafciya baa la yidhaha damaa'iru rafci kuwaana maxaa la yidhaahdaa damaa'iru nasbi saasay ku kala duwan yihiin iyaaka haddaad aragto waxaa leedahay damiirkan waa damiiru nasbi wa xaalatu nasbi uu joogaa mansuubuu noqon karaa wax kale ma noqonayo marka kuwaan waa damaa'ir munfasila ah waana damaa'iru nasbi kuwaasna waa damaa'ir munfasila waana damaa'iru rafci meeshaasna waxaa la rabaa insha allah tacala inaa ku kala duudaan damaa'irta mutasilada ah ayada laftirkeedu isku nooc miya rafcada waxaan ku soo marnay darabtu soo maahayn ta-doo faacil la leeyahay iyo duribtu ta'daas hadda halkan ma joogtaa wax shaqaa kuma leh waa kala duwan yihiin meeshan waxaa la isticmaalaa ya iyo naa naadaona kale waa la wadaagaa soo maa darabnaa mar faacilay noqonaysa haddana maxay tahay haddana waa mafcuul bihi mar walba waxaad fiirinaysaa tacriifkii aan soo marnaad fiirinaysaa markii saanoo kale ay isku leeyihiin tacriifkii aan soo marnaa fiirinay waxaa la rabaa qofka ardayga markii kelimada lagu dhawaaqo inuu fahmi karo inay mafcuul tahay inay faacil tahay inuu kala fahmi karo asoo raacaya qawaaciddii iyo tacriifaadkii aan soo marnay haddii qofki kuu yimaado ku yidhahdo darabnaa zaydan miyuu dhahaa mase zaydun darabnaa ya zaydun muu dhahaa mase zaydan ma goda inta godka qabta gacanta ha taagaan inta godka qabta darabnaa zaydun miyaan leeyahay intiina taagta dhow qaldantiin darabnaa maxaa loo reebay ficilkan ya ficilkan sooma reebna ba'da maxaa saaran sukuuna saaran mabniyun cala sukuun maxaa leedahay liitisaalihi bidamiir rafci mutaxarig aawo damiir rafci mutaxariga ah naa sooma ah damiir rafcigan muxuu yahay faacilkii waay idaa haddaad faacil hesha maxaa kaa maqan mafcuulha kaa maqan zaydun xaggaa u wadaa marku mar labaad ugodaysaa faacil waaba heshay ma god kalaad u baahan tahay rafco kale miyaa u baahan tahay ma baahna darabnaa maxaa leedaha markaasi zaydan macnaheedu waa maxay waxaan garaacnay zaydaan garaacnay darbiga zayd uu ku dhacay darabanaa haddaan dhahno maxaan leenahay zaydun miyaa mase zaydan markaan zaydun aan leenahay waxaa rabaa kelimada markaa maqashaa inaad kala fahmi kartiin darabanaa ba'dan haddii la kordhigo waxay tusinaysaa naadaani inaysan rafco ahayn oo ay tahay mafcuul inay tahay maxaa yeele haddii rafco ahaan lahayd faacil hadday ahaan lahayd naadaan ba'da ma kordhignaan lahayd ba'da waa la reebi lahaa darabanaa waxaana garaacay zaydun baana garaacay annagaana la garaacay darbigu iyow ku dhacay dadka hadlaya darabanaa naadaasuu ku dhacay darbigu waa mafcuulu bihigii wa marka waxaa rabaa ficilka iyo faacilka iyo mafcuulka iyo inaad u kala fiirsataan adinkoo tacriifaadka raacaya adinkoo tacriifaadka aan soo marna raacaya calaa kulli xaal mafcuulu bihi markaan soo khulaasayno waa isim mansuuba ficilkan asiga uu ku dhacayo kaasaa la mafcuul bihi wuxuu u qaybsamaa laba qaybood daahir iyo mudmar daahir waa soo marnay mudmarku laba qaybood u qaybsamaa muttasil iyo munfasil muttasilku waa labaiyo toban munfasilkuna waa labaiyo toban mutasilka labaiyo tobankii buu kuu tiriyey munfasilkana muxuu kuu tiriyey labaiyo tobankii ayuu kuu tiriyey intaasi waa khulaasada almafcuulu bihi almafcuulu bihi midkii wax lagu samaynayo ficilka uu ku dhacay almafcuul maxaa laga wadaa markii la soomaaliyeeyo faacil waa mid wax sameeye soo maa almafcuulu bihi waa max waa mid wax lagu sameeye ogaada marka xataa la soomaaliyeynayo kelimadaas mafcuulu bihi baa leedahay mafcuulu bihi baa leeda xadiid waxaa jirta culamada qaar ay xasaniyeen markii laga hadlaayey liwaadka liwaadka waxaa la yihahdaa dadka isku jinsiga ah ee faaxishada isku sameeya nabiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu yihahda uqtulu lfaacila wاlmafcuul mafcuulka waa maxa faacilka waa midka ficilka sameeyey waa mafcuulkana waa midka lagu sameeyey labadaba hala dila buu yihi nebigu sala اllahu alay slam xadiidkan waa xadiid xasan xukunkooda waa dil labadaba in la dilo alfaacil wاlmafcuul kelimadda almafcuul macnaheedu waa maxa mid wax lagu sameeyey tanna waa isla macnihi waa faacil haddaad maqasho waa aladi yafcalu lficla waa midka ficilka sameynayo mafcuulna waa maxay waa midka ficilka lagu sameynayo macnahaas ka raadi tusaale walboo laguu sheego ficilka ma ku dhacaya horta mase ku dhici maayo hadduu ku dhacayo mafcuul bihi waa mar walba inaad tacriifaadka raacdaanna aaday muhiim u tahay maxaa yeele hadda kahor dhowr mar waan soo sheegnay tusaale wax laguma koobo tusaale ma ujeeddada loo keenayo waa maxay in xoogaa wax lagugu bidhaamiyo wax lagugu ifiyo waa laakiin waxa ku anfacaya mar walba iyo meel walba waa maxay waa qaacidada guud waa tacriifka guud ee aada wadato haddii tusaale laguu soo sheego ma aha inaad tidhahda aniga hadda kahor tusaalahan ma maqal macrabi o dhan waa maqli karta adigu macrabi waa fara badan yahay kelimaadkiisana ma koobi kartid laakiin qaacido ka duul qaacida ka duul tacriifaadka xifdi kadibna kelimadii laguu sheego miisaan saar kelimaddaa maxay noqon kartaa faacil waa soo martay faacil ma noqon kartaa mafcuulaad soo aragtay tacriifkii mafcuulka ma ku dhawoobaya midkii markaasi ay ku dhawoobayso ama miisaankii ay kuu korto ayaad ku xukumaysa ad ku gowracaysa intaa waa mafhuum aan umaleynaa in sha allah lasoo muraajaceeyo baaraka allah fiikum wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina maxamed